deegaanka waradhuumaale oo ka mid ah deegaanada ka tirsan gobolka hiiraan ayaa bulshada deegaankaasi waxay ka cabanayaan ateeno xumo baahsan oo deegaanka ka jirta waxayna shirkadaha isgaarsiinta ugu baaqeen in deegaanka laga hirgeliyo xarumo isgaarsiineed ay bulshada deegaankaasi ugu gudbaan dhibaatada haysatay ee dhanka isgaarsiinta haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay shirkadaha isgaarsiinta si ay ugu dhisaan isgaarsiin ay sheegeen in baahi weyn ay u qabaan shirkadda hormuud waxaan ka codsanaynaa maadaama ay tahay hormuudka horyaalka isgaarsiinta inay noo dhisto anteeno
waxaan ku noolay maqaayad gabadh haysato xilligaanna waxba waa u diri la'ahay hal wax oon u diri karo ma leh gabadhii iyo aniga isku khataaren caalamkuna waa uu ka gudbay saas tarneedaa la helay war isgaarsiin fududaa la helay ateenadaa meel walba noqotay baadidaa lagu goobtay baahidaa lagula tacaalay cudurkaa lagula tacaalay waxaan salaamaynaa shirkadaha kala duwan iyo hay-adaha gaar ahaan shirkadda hormood waxaan joognaa waxaan joognaa meelaan lahayn war isgaarsiin war isgaarsiin ma leh artan internet ma leh haddaan tuulada shaah ka cabno oo maraha gabalaan weynaa inaan geed fuulna maahane waxaan ka codsanaynaa shirkadda hormuud inay noo keenaan ateeno inay noo keenaan internet hay-ad walba oo dalka ka shaqayda waxaan ka codsanaynaa oon soo jeedinaynaa baaq ah annagoo ah ama degmada waradhuumale waradhuumale ayaa waxaan ka codsanaynaa hay-adaha kala duwan gaar ahaan gaar ahaan hay-adda shirkadda hormood inay noo keenaan ateeno kuwa internetka ku shaqeeya inay dhulka noo soo geliyaan dhulka inay noo soo geliyaan noo soo jiidaan hantidooda maalkooda naftooda nacfigooda waa naga dheer yihiin ateenada inay noo keenaan ayaan rabnaa shirkadda hormood ateena waxaa noogu sokayda dhagax yaale meel la yidhaahda dhagax yaalaa noogu sokayda waxuu noo jiraa ilaa konton kilomitir uu noo jiraa aa meel noo dhow ma aha geed fuulaan ku noolnahay adduunkana horumaruu sameeyey waa la horu maray casriyow noqday cid walbaaba dhulka iyadoo jiifta ay ka hadashaa ay debadda la hadashaa dalka la hadashaa dadkeeda la hadashaa deeqa bixidaa daynta lagu leeyahay safarkii iyo jaabkii waxau noqday ateeno waxau noqday shirkadda hormood waxau noqday waxau noqday aternet waxaan ka codsanaynaa